بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمين في لصاحب يلا كده وعد ورك أمين ما غادي أوسم وقبل المسين هاي لنا هاي نماد ولبا عن كوبينا بيرانيا ولبا لا تشجع يا حركة يا شيخ مجالة بيدبا مدينة مامو قبرات كونفر قلبات عبد العزيز حسن محمد لفت قرام ولبا وسشاعي حلية مامو الكتيجي مجالة مدى كونفر قلبات براوة mas-uuliyiin ku tirsan maamulka degmada marka iyo weliba iyo kormeereena goobo burbursan oo ku tirsan magaaladaas marka wadahadalana weliba iyo bilowden niyadiiska hay sidii doorashadii galmudug ku dhiiri ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo diiray magaalada baraawe ee caasimada maamulka koonfur galbeed dadka waa dabquuqahii goob ganacsi iyo weliba la sheegay inuusan khasaara dhigin askar ku tirsan ciidanka dowladda yaa weerar waliba laga sheegahay inuu lika dilay akhbaaraadka banaankan waliba kumid ee masar oo haana ku badan boqol qof karidii xukun xabsi daayime tobanka bilo saddexaad sanadka labada kun iyo labaatanku hameenimo isniin awow talaadan iyo hagalayta waa hameenimo talaada oo arbaan iyo hagalayta intaas may hayna qodobadii warkaana hameenimo aan ku weynaayeen diyaar garoobaha usoo oo faahfaahsan xerooyin barakacyaal oo ka yaala magaalada baydhabo iyo weliba wakhtigan laha ku sheegahaya in iyo ku teegayiin biyaraan warbixintan weliba nin diyaariyay muxudiin xasan maxamed xusni
jiilalka lagu guda jiro halkan oo aad u jeedaan waa mid ka mid ah xerooyinka barakacyaasha magaalada baydhabo ee biyaha laga dhaansado halkan maalin kasta waxaa yimaada ilaa shan booyad oo biyo ah halkan bay ku shibaan oo aad u jeedaan kadibna dad kale oo barakacyaasha ka mid ah ee xerooyin kale ka yimid oo xaaladda jiilaalka saamaysay ee biyaraanta ayaa halkan biyo ka dhaansada wasaaradda biyaha iyo tamarta dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo qaar ka mid ah hayadaha iskaashanaya ayaa hawshan ka shaqeeyey laakiin xero kasta oo barakacyaasha ka mid ah sidan ma ahan waa qaar ka mid ah maamulka xeradan wuxuu ii sheegay in ilaa laba kun dad lagu qiyaasay halkan ay culays ku yihiin oo ay saaran yihiin oo biyo ay ka dhaansadaan tani waxay ku tusaysaa in badankooda xerooyinka barakacyaasha xaalad daran oo biilaana ay ka jirto waxaan waraysan doonaa mid ka mid a hooyooyinka oo meel fog ka timid oo halkan biyo ka dhaansanaysa inta biyo aroorgaan ku hayn manaynad maalim alee iddoos noo dheere biyo aroor antan ku hayn qaam kanuun kaas way koban dheer wan way biyodan intalay saariyiin raabta in intaa degmi dhatin diin hormalnin saar qaam kuley ku aroor bahay biyo atan qarni seheyadi sharaftada may ku qabsadaana ini biyo qaamkana minsheento biyo min kordhiid way ku qabsadaan marka geeki magajaar magajirkan inta ku dhamee goortii talajirkan la dhaansado haa marka markas soo helay marka kokobaas kokobaas kokobaas haa marka beesirsi waa tan beesirsi waa maya beesa ma ma bagaareyda ina ku tago bees ma loo gaaraya qorna ma niyo uu oo bilaabay inuu iskala ku qorna ma nagol ma baan galaw haa marka feelka lan galaw qoro feelka lan galaw intii oo ay jirtaa isku qulaafa feelka feelka feelka lan galaw فاتنا وان ترتيبه كبوسدان انت اللي كداي عمل الا وقت سوده تقاعد دغور كسي ما
سدد كم بدين سدد كم بدين سدد كم يرين ساعه ليلك سال اورده ilan shalku daay ma asida faday ma jeeditay ma sidin shay dhaadan in shalku dasaa kaama taad diina min giriyo sin ku sadan
inkastoo magaalada baydhabo ay ka howlgalaan tabaneeyo hay-adaha haddana si dhab ah xerooyinka uma caawiyaan taas waxay tusaale ku tahay dulsaarka iyo dhibaatada biyola'aanta ka jirta xerooyinkan oo aad arkaysaan anoo ibraahim bushaar isaage may ku warramaane kaamka iyo suutul arawa degegne dhibaato oo lix bilood todoba bilood hadda marahayn biyo iyo baad walbana un haysana caafimaad un haysana musqul un haysana daryeel un haysana cayaalka bannaanada ka baxayaan shulul biyoodku isku jira nadaafad xumadu isku jirta daawla-aantu isku jirta biyo walla araaw dadka hiraabta islaantifeelka galligii ku shamsa ah miinami koyti dhibaato oo biyo aan haysata dhibaato oo baadla-aan aan haysata meel oo un haddii geedka inlaaba maano riiqayna ma jirta dadka kii baardheer ku kooy kii eesow ku kooy kii kurmaan ku kooy kii diisar ku kooy deedan kii saakow ku kooy deedan shalfiga ku kooy dhibaatadaas adanay haysata biyo balanta xamuud barshe barshe waagalu inta qabta la madgari aarka diyaasi madgari milka diyaasi boona ma qabto falma galaasay baadeen takas talaba galaas si halka saaraban babto hamika saaraydas dabaadan qab
marka dhibaatadaas marka ama daranta dhibaatadaas si roobka intaan dagni bacdiga lama nin qobdi oo biyo nasiib mise baad nasiib ma leh afar boqol shan bilood ma lahan
waqtiga jilaalka marka ma daranta jilaalka may kala dareentay maaha banaanaa masul male intaa ka baxaan anigeeda aniga sintirigi buryaalka kale buusin aniga sintirigi dhammaadaas hor ma leh wakaasoo dhan kaasaa jira
iniga nololan koran idin nololaha daante to qormo guraas to ordaan fuufaas to baadoo jaraadaas belka tofsadan ka baxaas martal bisaasa martal ka baxan manguri isim galeen oo baadoo hashin jir ma leh darbanaha sarasa ur darbal ma leh
ismaadayaalka tin may ma goday وذلك ما يقول أنا واعتصموا بعمل جميعا وأنت لا يخرون وخير محمد ما أنا شغل كرم حميدا ما قصر
waayo hay-adkaas mayba aan damboytay warbixintii usaahneen diyaari muxudiin xasan maxamed xusni mas-uuliyiin ku tirsan maamulka degmada marka ayaa weliba iyo kormeerana gooba burbursan oo ku tirsan magaalada marka maxamuud cali cabdullaahi ayaa faahfaahinta warkanin hay
iyadoo dadku wajahayeen xilli roobaadkii gubka iyo weliba maalintii shalaytii weliba maamulka degmada markee runta gobolka shabeellada hoose weliba iyo kormeerya kusuubyana buundooyinka magaalada marka aana sayti oo ku muuqda burbur eedin hoogan gadoomiyaga degmada markee runta gobolka shabeellada hoose waan aadoko magaalada oo yu wehelyayan kuigeenadaasa iyo kormeeran buundooyinka oo burburiyaan dagaalyahanada harakada al-shabaab heliyo rogeen guda magaalada ee runta gobolka shabeellada hoose xasan aadan maxamed diiwaan gadoomiye ku-higeenka maamulka iyo weliba maaliyadda ee degmada maraka iyo weliba usu sheegay intii bulshada loonka baahanye intase isliqaange iyo an ka dhisan meelo muhiimkan ee degmada maraka sida buundooyinkan oo kala waxaan rabaa inaan codsi dheer u diro dadka degan degmada marka ganacsatada dadka hantida ilaahay siiyo maalqabaynta ah dal waxaa dhista dadka iskale waxaan u mara inaa beel caaram hay-ada shisheeye midoodna wax ay noo qabtaan inaanan hadda baahi uga baxaynaan aaminsanahay laakiin haddii aan isku-tashi gaarno oo qoys walba oo deggan degmada marko bishii haddii uu bixiyo waa hadda qoys hal doolar waxaan aaminsanahay inay degmadaanu ay dhismaydo buundooyinkeeduna dhismaydo marka waxaan dadka markoo degan ku boorinayaa inay maamulka garab istaagaan la shaqeeyaan gadoomiyaga degmada markee aroonta gobolka shabeellada hoose waa nusaye doqo degmada cabdulaahi ali axmed waafow iyo weliba usu sheegay inti dhibaatooyin fara badan iyo ka reeban bulshada magaalada markay hiliyada hoobaabkuusa qubado buundooyinka welibana usu sheegay inti dhammaantiyobayo idinhaano burburisan magaalada iyo weliba kayaalana buundooyin fara badan weliba nusu sheegay gadoomiyaha inti lambaahinye inti redland sawlakasoobeya buundooyinkan walowa dadaka wajahyin roobabkii ila roobaadkiiyo goga iyo gadoomiyaha waa kow soo inka dambeyntina baaqan dirawa dowlad goboleedka koonfur galbeed oo sunka horeeya madaxweyne abdasiis xasan maxamed lafti gareena
sidaan way ogsoonahayba bishaan mase foolka nagu soo haysa waxaa bilaaban doona roobkii gu'a ayaa bilaabanaya waxaan aragnay aan dareemaynaa haddii roobka yimaado carruurtii iskuulaad ka dhiganaysay ama dugsiyada qur-aanka dhiganaysay ma helayaan meel ay u kala goyshaan magaaladii bisababi roobkii ama dhoodidii timaada ama biyihii yimaada sababteeda meel ay ardaydu marto ma helayso meel ay ka gudbaan lama helaayo ugu horreeya madaxweynaha waxaan weydiisanaynaa mudan madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa inaad timaadid degmada marka aad ishaada walax ku aragtid dhibaatada ka jirto waan ka codsanaynaa wasaaradaha ku shaqa leh ee islamarkaasayto ummadda badbaadinteeda shaqa ku leh ama dhibaatooyinka ka jira deegaanada wax ka qaban karaayo inaad amar buuxda ku soo siisid ayaan ka codsanaynaa mudane cabdulcasiis
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagreen ayaa weliba uuse sheegaya wakhtiga maamulka kijiya isu unguri doona caasimadda koonfur galbeed ee baraawa cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan jiri kambow ayaa faahfaahinta warkanin haaye madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigreen ayaa sheegay in xubnoogii inka badanay ee wasiirada koonfur galbeed iyo ka sugayiin degmada baraawe islamarkaasna la falow iniyo ka shaqeeyaan degmadaas baraawe weliba uuse sheegay in dhammaan xubno golo wasiirada iyo madaxda sare ee maamul goboleedka koonfur galbeed iyo hanguuri doonan degmada baraawe oo ah xarunta rasmiga ee koonfur galbeed wasiir walbana uuse diyaarsadahaye meel uuse ka shaqeeye lahaaye sidoo kale weliba uuse sheegay in maamulka koonfur galbeed uuse qorshanka jara in la dhisa wadada iskahiraasa garoonka diyaarado iyo degmada baraawe si howlo mas-uuliyiinta koonfur galbeed iyo ka qabad ahayn degmadaas baraawe iyo aan fududaata waxaa kaloo suurtageli doonta oo heli doontaa baraawe in dib aan u soo degno dowla goboleedka koonfur galbeed ay soo degaan xafiisyadii aan furno xarumihii aan furno madaxtooyadii la dhiso xarunta baarlamaanka la dhiso baarlamaanka cusub oo koonfur galbeed hadda la samayn doono insha allahu mubaaraka uu ku shaqeeya baraawe golaha wasiirada saa la socotaan waa wasiiradii ugu badnaa oo wafdi ah oo magaalo yimaada wasiirada hadda joogo toban iyo dhowr wasiira joogto waxay u joogaan waxaa waaye nin walbaba xaruntii uu ka jiraa iyo waajibaadkii saarnaa iyo shaqadii uu ku baahnaa inuu qabsado inuu shaqada iska qabsado degmada baraawe uu qaatimayo eeraboorka markii la furo waxaa noogu jira qorshaha jidka isku xidhaaya eeraboorka iyo magaalada baraawe in asagana la dhiso uu hadda sida u dhaqaaqo hadalka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo weliba uuse ka sheegay munaasabad soo dhowaan eh oo lanka suubiya degmada baraawe cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan raadiyo warsan baydhaba
idaa mahadsantaa cabdulaahi dad khasaare jeysidii iyo weliba usugu ka hay kaalin shidaal oo ka taala magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dadkan oo jeysidii khasaare hantiyadeed yaa mardhawaayt weliba usugu ka hay kaalin shidaal lakagada jaray oo ka taala ku-horjeedka cisbitaalka aadi iyo unugga ee banaadir qabgoobi rooge e ayaa weliba u sheegaahay in dabka uusa kafaafi inta badan kaalinta shidaalka iyo weliba goobo ganacsi oo markaas ka dhegan isla markaasna iyo hadda dareeraan gurmad markaas shalduwan oo dhansuubyow dadka meelo kurdhow ee hantada tiitiyo ka gubati saas oo kale weliba la sheegay in qof markaas dabkaas ka gubdi waana la roori cisbitaal ise markaas la handaaweeya haaba yaraato weliba lan sheegnay khasaare kale oo dhimasho ah qodobkaas usa jeesiday wararka uunu ku helahaynaa gobolka shabeellaha hoose iyo weliba uu sheegahayna in miilas saacdoogii laxdhaafi usa ku dhihi weerar markaas dhikadili askar ku tirsan ciidanka dowladda soomaaliya weerarka iyo weliba uusa sigaara uusan ku dhiyay bar control oo iyo roogeen ciidamada dowladda oo ka taala degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose walina weerarka uusa ku dhaladay khasaara ama uusa dhaliyay khasaareyn iska jarta dhimashiya dhaawac anka yaraan lama askari oo markaas ku tirsan dowladda ayaa weliba la sheegay in iyo ka dhamideen weerarka meelaha askari kalena dhaawac uusa haku diri kaas oo goobta markaas weerarka uusa ku dhihi lahaku qaadi cisbitaalna la jeeyey war qoraale oo markaas la kafaafi baro al-shabaab iyo ka leeyin internetka iyo weliba markaas iyo ka sheegana in weerar gaadmee iyo ka qaadeen ciidamo ku tirsan dowladda oo roogeen degmada awdheegla iyoona markaas sheegeen in meelaasa iyo ka dileen lama askari koo kalena iyo ka dhaawaceen al-shabaab ayaa weerara iyo weliba qaraxyaha xilliyada qaarjo weliba iyo ka fuliyayana saldhigyii iyo weliba deegaano ku tirsan gobolada dalka iyo ka sugan yihiin ciidamada dowladda soomaaliya iyo weliba haan midooda afrika ee amison wadahadallaya weliba yoon bilaawdeena dhiniyadii iska khilaafsanaayey doorashadii ku dhiidii maamul goboleedka galmudug mar kale cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan
magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudoga weliba ku bilowday wadahadallo lan iskashaanow dhiniyada iska khilaafsan doorashadii ku dhiidii magaalada dhusmareeb ee caasimada galmudug oo laka dooradii madaxweyne qoorqoor iyo ku-xigeenadiisa magaalada gaalkacyo welibaa ka sugan mas-uuliyiin usoo kumidayay madaxweynagii hore ee galmudug axmed ducaale geele xaaf xubnooga kumadhayay golo wasiirada iyo xubno kale waxaana soo diidan doorashadii kudhiidi magaalada dhuusamareeba walgorodka iyo xildhibaanaha kujeeda gobolka mudug iyo shalay gelinkii dambe weliba iyo deerana magaalada gaalkacyo iyo-ana meelashay ku bilaabeen dadaalo iyo in iskashaanayaan madaxda galmudugtii hore iyo qaybo bulshada silanhalii lahaaye khilaafka ku jira xildhibaan maxamed tahliil oo kumide baarlamaanka galmudug ayaa sheegay in habsiyaasadeed la kaxaliye khilaafkii ku dhaladay doorashada galmudug weliba uuse sheegay iniyo rajo ku qaban in madaxweynadii hore ee galmudug iyo xubno kale iniyo ku qayb galan caleemasaarka madaxweynada cusub ee galmudug
heshiisiina waa howlba laga galay waxaan la jabanayana waa la xaliyey howshaasi waa meel kaga maraysa insha allahu waxaan rajaynaynaa in marka dhamaato inaan ka baro xildhibaano kale iga soo horreeyey iyo rag oo duka magaalada gaalkacyo iyo xildhibaano kale ayaa iga soo horreeyey mar haddii dowladii meesha imaanayso meesha laba gobol baa galmudug wacay gobolka dhuusamareyn baa dowladii lagu dhisay gobolka digdin waa gobol ballaaran weeye waxaa lama kalamaarmaana dowladooda meel walba tagto adduunyanka madaxweyne madaxweyne duwaalkii madaxweynenkii guddoonka baarlamaanka iyo madaxdii goobtii gobol xaaro waa lagama maarmaan
meelo warkaasi wuu kooyahay dhugunsidayaal warsanwo xaruntii baydhabo akhbaaraadka banaanka maxkamad military oo ku taalla masarya weliba boqoltumo iyo lama qof iyo kelidii xukun habsi daayim ee kureed markii la ka helay falal argagixisanimo eh walina regin markaas laka eedeeyay iniyo kulug lahaayeen ilaa tumiyo afar weerar ooyo ku mid haayeen weerar laka qaadi bar control iyo isku day dil oo markaas laka fadaayay ini laka dila daacwad oogaha dalka masar walina laka eedeeyay iniyo ku tirsanaayeen maleeshiyaadka xamsa oo iyo dowladdan aragta garab ku tirsan ururka ikhwaanulmuslimiin dhugunsadayaal warkii haminimo ee warsan kula dareerteen surunkan yaninka dhanyi warka waliba sinadirasi aanu jecel u eh langalalankii warkaan dhaaf waliba usreedin ku fiirsadu kore website-ka idaacadda waa warsan radio dot com intii warkan warlamada reedan ku kulmi doonaa nabadgelyo